shabaabka waxa ay nagu sameeyeen waxay ahayd inay noo soo diraan farriin ah inay ummadda soomaaliyeed jiritaankooda tirtiraan waxayna yidhaahdeen ma rabno soomaalihii inaad noolaataan ma ogolin hooyo inay noolaato ma ogolin aabba inuu noolaado ma ogolin dhallinyara inay noolaato ma ogolin magaca soomaaliyeed inuu jiro soomaaliyey ma taas baan fiirsan karnaa soomaaliyey ma taas baan u dulqaadan karnaa